فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أوكي إن شاء الله حديث كيني اللي في صدرات بان كجرني gabagabadiisii baan taagneen insha allah wama ijtamaca qowmu fii beyti min buyuuti illaahi yatluuna kitaab allahi wayatadaarasuunahu beynahum ilaa nasalat calayhim asakiina halkaas baan soconay insha allah waqfado saddexaan la sameynay meesha intaa kooban waqfadeennii afaraad ana ka soconno oo wayatadaarasuunahu waqtigu inaga soo gaadhay marka insha allah iyadaan kusii soconaynaa saddexdii waqfay noogu hadhay insha allahu tacaala okay waqfada afaraad waxa weeyaan wayatadaarasuunahu beynahum atadaarus baan sa taaganaa insha allahu tacaala amba almudaarasa atadaarus amba almudaarasa okay haddaan tilaawada tilaawadii dhowr shay baan ka sheegnay ahayd haddaan laba shay ugu noqono iyada tilaawada waxaa jira marka qur-aanka la wada akhrinayo wixii faa'iido ku jiraan soo sheegnay laakiinse tilaawadu saddex nooc bay u kala baxdaa qur-aanka ma kala akhrinayo marka qur-aanka la akhrinayo saddex nooc baa loo kala saaraa nooc waxaa la idhaahdaa cafwan attilaawa noocna waxaa la idhaahdaa alqiraa'a noocna waxaa la dhahaa altartiil okay intuba qur-aanka kuso aroray soo maaha إن الذين آتيناهم الكتاب يطلونه حق تلاوته أوكي تاس waa tilaawo akhristuna qur-aankay ku soo aroortay وqur'aaنا فرقناه على مكس لتقرأه على الناas ونزلناه تنزيلا tartiilkuna ورتل القرآaن ترتيiلا okay marka marka aan ka hadlayno qiraa'adu waxay noqon kartaa qiraa'ada qur-aanka waa laba nooc inaad qur-aankii indhaha ka akhrinaysid ood eegaysid kitaabkii ilaahay amba aada laabta ka akhrinaysid ood afkiina dhaqaajinaysid alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin aram saas iska leeda waa qiraa'o waa akhris akhrisaas markaa lafdigiina waad akhrinaysaa macnina waad fiirinaysaa laakiin ma ratilaysid ma tajwiidinaysid qur-aanka saasa indhaha ugu haysaa indhihiiba akhrinaya waa tana yidhahdaan iminka marka ciyaarka ardayda la baraya cilmiga akhrista la dhahdo alqira'a saamita akhrista aamusan oo indhaha laga akhrinaya bas okay qur-aanka qofka xafisanaha ku ka akhrinaya laabtu ka akhrinaya laabtiisi bay ugu jirtaa qur-aankii waa akhrinaya laakiin qiraa'ada saxdii waxa weeye waa qiraa'ada u dhaxaysa xadriga tala dhahdo iyo tadwiirka xadriga qur-aanka layra boobayo waxay ka jirta geedaheenni hoostiisi oo marka qur-aanka saa inta loo fadhiisto laisla akhrinayo oo xalaqadiiyo hebel baa soo akhrinaya alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin markuu alcaalamiin socdaa alcaalamiin baa lala sii leeyahay kii kale araxmaan alraxiim maalik ay okay qur-aanka lagu xafidaa waa lagu ilaaliyaa bas taasi waxaa la dhahdaa waa in laga ilaaliyo in xarfihiina la liqo dadkaas xarfaha liqaan ambase xarafkiiba xaqiisa siin waayaan marka in laga ilaaliyo waa xadarkii tadwiirkuna waxa weeyaan qur-aanka inaad akhridid laakiin aanad ku ilaalisid waad degdegaysaa qur-aankii saaad hore u boobtid waxaana siinaysaa xarfihiisi lakiin waad boobaysaa qur-aankii aliflaamiim dalika alkitaabu laa rayba fiih hudan lilmuttaqiin aladiina yuuminuuna bilgaybi wayuqiimuuna salaat wama rasaqnaahum yunfiquun saas akrinaysaa yani waad degdegaysaa laakiin xarafkaas waa la fahmaya inuu soo baxay marka taasina waa hada labadaa ta u dhaxaysa waata aayadda qur-aanku sheegaysa ilaahay leeyahay calaa mukthin calaa mukthin aayar ku naso qur-aanka marka qiraa'adaasi taasi waa qira aan dhahnay tilaawaduna waa maxay tilaawadu wax weyaan way ka koraysaa qiraa'ada وإله واكل حق تلاوته يتلون الكتاب يتلونه حق تلاوته سبحان الله ابن مسعود رحمه رضي الله عنه وحوري والذي نفسي بيده إله نفتيد قعنتيس كجرتان كدارته معبود كما كدارته إن حق تلاوته قرآن كوسر دبل الله أخري ومحي أن يحل حلاله قفك وإنه حلاشي قرآنك حلاشده ويحرم حرامه وحارانتي سينا حرمه ويقرأه كما أنزله الله ونو أخري سيد إلهي أسود جي سبحانه وتعالى ولا يحرف عن مواضعه أونا كوي عن ماله سي ولا يتأوله شيء من غير تأويله قرآن كان أونا أفسرا سي أن تفسير كسي أنهين تاسم محمد والتلاوة حقة تلاوة أوكي تلاوة نوع عصا تلاوة اللفظ باجر إلى لفظه أخرجت لفظه بأخرجت ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ومحي ولفظه هي تلاوة اللفظ والمعنى هي لفظه هي معني بعد أخرنا سايا مركا تلاجد هدى للمتقين أتلاجد هدى محي تعالى هداية دين محي تعالى هذا اسمه ديني بهداية التوفيق بها مش وهداية الدلالة هداية دين محي تعالى أوكي متقين تاني محيين من هم المتقين مركا هشيد بأس لا هل أنت تقي هل أنت منهم أذوك هو المطهي مسمته هذه الأسئلة التي تطرح على نفسك معنى وتلاوة اللفظ والمعنى تيهرنا وتلاوة اللفظ وإخواني في الله تلاوة اللفظ أجر بانكارنا وإلهي بعضونا ينا لفظ آخرنا تلاوة اللفظ والمعنى أنا لبا أجر بانكارنا واللفظ جيبت مع أجر كاري محمد أجر كاري سا معانيه بعد كهليسان اوكي ترتيلش waa maxay iyadu الترتيل iyadu waa maxay الترتيلtu waxa weeyaan waa quraanka loo akhriyo bixusn الصوت tajwiidkii la ilaaliyo كل حرف la dhowro inuu meeshiisii ka soo baxo حروف الحلقigii مخارج الحروفti oo وإعطاء كل ذي حق حقه mid xaqiisii la siiyo intuu qaadanayay la siiyo oo la ilaaliyo أحكام النون الساكنة أتقانid yaa lixdii idhaarka ahayd lixdii idqaamka ahayd halshii iqlaabka ahayd iyo shan iyo tobankii ikhfaha ahayd axkaamu lmiim asaakin aa taqaanid iyaduna saddex ahayd idhaarkeygii aa taqaanid maarata idqaam mutamaasiliinkii aa taqaanid iqlaabkeygii wixii oo dhan aa taqaanid axkaamu miimu saakina okay aa taqaanid axkaamtii kale qalqaladii shantii qudba jadin qaafkii da'dii ba'dii jiimkii deelkii oo sidii loogu ina batsha rabbika taad ina batsha maaha ina bat ina bat waad ku waad ku laba goor hadasha la moodaya maaha daadkii da'dii yacni laba jeer ku hadasha la moodaya marka aad siisid ilaahay marka muxuu ku leeyahy waratili lqur'aana tartiila qur-aanka akhri oo tajwiidi adiga oo tajwiidinayo macaansanaya ولذلك ابو موسى الاشعري habeen buu miskiidka qur-aanka la fadhiistay keligii uu tajwiidiyey markaa buu nebi maxamed caasho la fadhiyaa uu soo fadhiistay macaanka qur-aanka dhacaya codka akhrinaya uu la dabakay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu aada u dabakay buu ka yidhi xalay qur-aanka aada akhrinaysay waxaan mooday inuu ilaahay ku siiyey mismaaran min masaamiiri aali daawuud markaa wuu imaa يعني مزمارك آل داود آل داود حلمود إنه مسك توي مركو النبي ده قرآن أخرنا يو إنه هاسي على مود قرآن سو أخرنا يو مركا تيبا اللي قصيبا هي لقي أو مش حكيلي ما دي مقلس يا رسول الله ها واكو مقلي يقول هدان مود يعني مقلس وكوسي معاني لا يقول ألاب معمك قد إلى ساد ورا حيشتت برسول كده عليه الصلاة والسلام أوكي مركا ترتيش واتا عبد الباسط عبد السلام مركا رئيس السيد الله يغفر له ويرحمه أنبا محمد خليل الحصري أنبا محوها شيخي كلي من شاوي مساردة يعني الله ما عرفت وحوسي عنا نوسي وحونسي مقاس نقص كقاضشة سورة ال... سورة الفاتحة أبو عبد الباسي سوى نيشتاقنا منها من نفسنا من الح... بسم الله الرحمن الرحيم إلى ولا الضالين هذو دون الإفلامين ذلك كتاب كتب جين ووحو كجو سنة مارتي بالغيب يقيمون الصلاة بكوكين awood yani waxaa la siiyey subxana wa tacaala qur-aankay ku tafarniso loo akhriyo wakadalika maxaan rahdaa culummadan kale sacuudiga yani jaabir iyo sudaysi iyo basfar iyo alla kuwa noola ilaahay subxana watacaala ha barakeeya kuwa dhinteen ilaahay hadalki ilaahay bay dee noo macaninayaan maaha waratili lqur'aana tartiila walcajiib waxa weeyaan inagu markaad dhegeysanaysiin qur-aanka ninba sheekh buu jecel yahay alaysa kadalik okay ma isweydiisay limaada uxibu hada sheekh walaa uxibu hada sheekh sawdkan maxaan u jecelahay waxa weeyaan sawdkani naqamka adiga kugu dhex jiru ka jawaabaya waa soodkaagii aad doodoonaysa sida naaga dadka heesaha jecel dee xidig bay jecel yihiin waxaa heesoo dhan qofna ma jeclo qof baa jecel heblaayo qof baa hebel jecel wuxuu ku leeyahay anu hebel un baan ka helaa hebel hebelka uma fiicno laakiin codkan baa qalbigiisa ku jira wakadalika alqur'aan alkariim huwa acdam min hadihi alumuur kulliha hadalka ilaahay subxana watacaala hadaa sheekhan marka aniga anu malihi sheekhaan jecelahay dhegeysta oo de ka hela anaa jecel basfar sheekha dhahdo iyo aniga itaabta iyo sudaysi labada sheekh baan yaan la tacaad yaan la helaa naqabkooga masaaridana waxaan la helaa cabdilbasit marka calaayati xaal inkuna waxaa jeclay waxaa dhici karta inaad kayru dalika tihiin laakiin waa muhiim inaad sheekh ku taabto cod ku taabto codka aad baaburada ku sidatiin ood dhegeysataan waratili lqur'aana weliba marka aad xusari oo kale dhegeysanaysiin wuxuu leeyahay xusari wuxuu leeyahay isagoo qur-aanka macalim ku baraya isagoo macalina jirta okay isagoo macalina jirta okay haddii la doonayo qur-aanka in aad loo barto oo dhegeysatiin ka barta qur-aanka sheekhiina maaragtay cabdirashiid cali sufi tacalamu minhu cabdirashiid cali sufi ka barta liana hada rajul soomaali baan noo isma qiimeene wuxuu ku jiraa min aclami الnaas fi اlcaalam sheekh dado sheekha dha dado ma taqaanin sheekh dado waa sheekh mauritania waa calaamatu hada zaman wuxuu xafisan yahay kutubu tisca sagaalka kitaab dushu kadaya maca sanadkooga maca sanadkooga jamiicu lfunuun dushu kahaya waa ordinat waa computer waa mauritania shanqiiti ah waana calaama waa culimada ugu weyn adduunka ku jira hada rajul waxaa la weydiiyey man huwa aclamu nnaasi lilqur'aan qur'aanka ayaa ugu yaqaan maanta akhristiisa tajwiidka axkaamta wuxuu hi fiima aclam intaan ogahay cabdirashiid cali sufi inta aan ogahay buu i sheekh cabdirashiid cali sufi hada rajul insha allahu tacala isaguna toddobada qiraa'o ayuu kulluhaa yaqra si isku mid a waxaad arkaysaa sheekh sheekhada culimada weyn qaar baa saddexa qaar baa labaa qaar baa afara qaar baa isagu waa marka cajalihiisa inta la dhegeysto inaan ka barano yani axkaamka tajwiidka waa muhiim okay intaa waxaan kaga baxaynaa tilaawadii waxaan wayatadaarasuunahu baynahum mudaarasadii ikhwaani fillah mudaarasadii waxaan odhanayahay laban ka soo sheegnay ti saddexaad ti afaraad saddex ka soo ti afaraad waxa weeyaan eega kelimatu mudaarasa lama odhan wayadrusuunahu lama odhan yadrusuuna qur-aanka ka soo aroortay yatadaarasuuna waa kan xadiiskan ku hayno yadrusuun waxaan ku orhanay qur-aanka ilahay wuxu uhi kunuu rabbaaniyiina bima kuntum تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون آه. نقطة ضد إلهي كحرا ما دام أد قرآن كنا ديجان إنسان كتابك دراسة أد كهيسان تدرسون ويتا سماها تدرسون ودراسين سواء أديك تدرسون وينك لكن تدارس كوا محي وتفاعل ومجموعة تسكو طبي قرآن كي وضع آخر نيسا تفسير كي وضع بارس أحكام تكسو وضع صارسة xadiis kale a nabiga ka soo arooray sala allahu calayhi wasalam jibriil wuxuu u iman jiray nebiga bisha ramadaan sanadkii waa mar inta kale uu soo dhabacay lakiin wuxuu imanaya ramadaankii maaha hadafkii ahaa inuu waxyu sido wuxuu imanaya inuu nebiga qur-aanka la daraaseeyo xadiiska saxiixeynka ku dhigan muxuu ihi ana jibriila calayhi salaam kaana yalqa anabiya sala allahu calayhi wasalama fii kuli leylati min ramadaan fayudaarisuhu lqur'aan habeen kastoo ramadaanka ah ayuu soo dhaadhacayay jibriil nebigu u iman jiray sal allahu alay slam wuxuuna u imanay inuu qur-aanka la mudaaraseeyo waa la isla akhrinaya qur-aanka fa yudaarisuhu xadiis kalaa sheegaya fa yacridu rasuul allahi alqur'aana qur-aankaa nabiga nebigaa bandhigayay jibriilna uu ka dhegeysanayay muxuu bandhigaa yacrido maxay waa yatadaarasunti yacrido uu bandhigaya ila nebiga waa la bare yaa baray jibriil callamahu wixii aadi bartay sax ma u haystaa uu bandhigaya markuu u bandhigu ka dhegeysta jibriil ayuu macnihin adana bandhigaya su u fahmay nebigu labadiiba laga wada qaadaya markaaba laleeyahay waa loo simaatinaya waxaa la leeyahay waa sax weeyaan sidaa ummadda ku gaadhsii weeyaan marka sunnaha inaa qur-aanka laisla diraaseeyey ayaa inoo bilaabay dee jibriil iyo iyo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam marka ikhwaani fillah waxaan halkaa iskala fahnay tadaarusku maxaan odhanay waa sunne waa sunno dariiqadii nebiga sal allahu alay wasalam waa sunno markaa u baahan inaan noolayno dee inaan noolayno saan u daba ordayna adduunka qur-aanka u daba ordno annagii adduunkii waan- waan waan sahnaa maaha alxamdulilah ilahay baa daba ordaya adduunkan naga yimid laakiin qur-aankiina han daba ordno han la fadhiisano qur-aanka tacaalow nu'minu saacatan kaalee saacadan rumayno qur-aankii ha isla diraasayno okay arrintaas waa arrintii afaraad shanaadii waa maxay haddaan qur-aanka haddaan qur-aanka isla mudaarasayno maxaan ka helaynaa tilaawadii waan ka sheegnay maxaan ka helaynaa haddaan qur-aanka isla mudaarasayno maxaan ka helaynaa waxaan ka helaynaa shan shay waan ka koobaynaa kow shan shay ah isla xafiidna shantaa shay kow horta qur-aanka haddii aan isla mudaarasayno waxaan ka baxaynaa akhristii tilaawadii waxaan ka helaynaa tadabburkii maxaan ka baxaynaa tilaawadii oo marxalad kalan gallay marxaladaan galla maxay waa tadabburka waa feerfeerintii ila warsa daraaseynayahay ilaahayna qur-aanka wuxuu ku yihi afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am quluubun calaa aqfaaliha mise quluubtooda waxaa dul fadhiya quful maa la qufulay maa la xidhay maa la ooday dembi baa laga dhigay ilaahay kama dhiga subxaanahu wa tacaala arrinta koowaad helena waa taa maxaan ka helay taa mudaarasadii laba waxaan helena altakhalluqu bilqur'aan ilaa mudaarasan wadnaayo qur'aankii baan ku dhaqmaynaa dee aayaddan sideen camal ugu bedilaa baan isweydiinanaa ayaddan qur-aankaa sidaan camal ugu bedilaa sidaan nolosheena looga arkaa tadbiiqi weyaan walidaalika buu ilahi yidhi fastaqim kamaa umirta oo yaa laga yidhi nebigaa laga yidhi dama fastaqim toosnow see u toosnanaya kamaa umirta haggee lagu amray qur-aanka iyaa kaloo laga leeyahy waman taaba macaka waman taaba oo annaka de iyo wixii ku raaco dhan ee toobad keenay diinta soo galay waxaa cajiib waxa laga daba keenay walaa tad- walaa tadqaw hana xadgudbina marka qofku dhaa diinta dabaq uu- uu- uu- u ordaa horay liinkuu dhaafaa waa lagu soo celinaya haa jarkaa ka dhicin lan yushaada diina axadun ilaa halaba diinta aad isku adkaysid ado- adigaa jabi marka xadna waa lagu samaynaya walaa tadqow marka talabaadina waa taa arrinta saddexaad ee kalena waa maxay waa taskiyatu nafsi ilan qur-aankii baad la nooshahay uu ku safaynaya hadda qur-aankii ilaahay baana subxaa- una- una ku korinaya taraqi oo taraqigu waa maxay waa kor u kac shalay sidaa ahayd maanta ka ficnaan beri waa kasii ficnaan sidaad oo hore u soconaysaa kitaabkii la ku soconaysaa nabiga maxaa lagu yidhi suuratu iqra markii ay gaaladu dhibeen kallaa laa tudichu wasjud waqtarib ha aqbalin baa laga yidhi gaalada rasuul allow laakiin maxaad samaysaa sujuud soona dhawow kulamaa tasjud kulamaa taqtarib waad dhawaanaysaa waad koraysaa marka qur-aanku uu ku korinaya ilahay uu ku korinaya subxana watacaala arrinta afaraadan ka helen waa maxay waa mudaarasada waa sabab min asbaabi isdiyaadi cilmi qur-aanka kulamaa aan aada uga fikirno iyaan cilmi kala soo baxayna kulamaa aan dul xaadno oo iska- iska marana dee ku maqli jiray ku arki jiray weyaan ya kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucalimuuna alkitaab marka waxa cilmiga aad baranaysid baa kaa dhigaya qof koraya taasina waa ta kale ugu dambayntii waa maxay mudaarasadu waa dariiqu tasaaquf atasaaquf waa maxay saqaafadu waa maxay saqaafadu waa culture baa kugu beeraya soo maaha laakiin labada qof markay wada sheekaystaan way isku beerinayaan ninba dhan buu iska taagaya ayaddan u dhakaameen dhakan aan ka arkaya tafsiirkii noo soo qaad ibnu kasiir bal kii noo soo qaad maarata dabari bal kii kale noo soo qaad maarata raazi bal tafsiirkii noo doon qurdubi bal ha- bal xadiiska noo doon Hee, war bal arbacada dambe soo noqonay ya ha noqono bal bal- ah, tasaaquf soo ma arkaysid meel kuma joogsanaysid insha allahu tacaala marka intaas waa inta aan ka hela maxaan ranay aan ka helen waa tadaarus waa taas okay arinta li- arinta eh, waxaan soconaa lix soo maa arinta toddobaad aan ka helno waytadaarasuunahu baynahum baynahum ilaa nazalat calayhim waka quraanka xadiiska waa noo sheegay arintaa kalena waxay dadka qur-aanka isla diraaseynaya maxaa ku dhacaya Ay xasilayaan istiqraar nafsiyaa ku dhacaya okay arrin labaad baa baaba'aysa waxaa jirta wax dhacdo ku dhacda mufakiriinta dadka aqoonyahanka waxaa dhacdaa alqalaq alfikri alqalaq alfikri dad waxaa ku dhaca stresska waxaa ku dhaca fikriga waxaan ma saxbaa waxaan ma qalad baa hageed u socotaa halkeed ka socotaa shaki baa ku jiraya waxaasoo dhan ashaku lmanhaji waxa dhacdeen Ah, waa shakiga metodologiga waa tii dekarta ku dhacday japans donka jesui uu yidhi Ah, anu waa fikiraya Ma- hadda markaan fikira ba iyan jiraa buu yidhi okay idan waxaa laga xalinayaa shakigii manhajigii waxaa lagu siinayaa macrifa manhajiya macrifa manhajiya oo ah inaad si metodologi oo sax aad u fikirtid oo dariiq aad ka bixi kartid ayaa lagu ayaa lagu tusayaa way la socotaa soo maha markaa sakiinada qalbigiina waxaa xasilaya maxaa kaloo xasilaya maskaxdii baa xasilaya oo hadduu qalbiga iyo maskaxdu xasilaan maxaa xasilaya jirka intiisii kale walidaalika muslimiintu marka aad arkay sidee iska yara nuureen iska qurux badan yihiin waxaa u keenaya wax badan ma haystaan maskaxdii iyo qalbigii baa xasilay dadkan dadsanna ee wax walba haystana maxaa xasili waaye maskaxdii iyo qalbigii inuu qalbigu maskaxda iyo meel walba xakmo ayadda qur-aanka ma u fiirsateen quluubun yowmaidin waajifa absaaruha khashica ee ayadda u fiirsaa quluubun maalinta qiyaamaha yowmaidin waajifa ها كوربين رجعتم وأقا- أبصارها قلوب أبصارها هيكون نقرسها هذا
بالصبر بالبصر بصر هيكون نقول أجي قلبه لمر أبصارهم قلوب يوم أبصارهم وإن دهن واحد ما نتا أرجع ما خشوع لو جرى لكن أبصارها أبصار waxaa lagu ceshay waxaa lagu ceshay maxaa lagu ceshay qalbigii okay limaada liana alqalba huwa sayid hadduu qalbigu argagaxo indhuuna argagaxayaan qofku marka uu libaax arko uu waraabo arko hagee hagee laab- horta maxaa argagax horta laabta markaabuu jirkuna dadaa okay qofku hadduu xasila hagee xasisay marka u koreysa qalbiga markaabuu jirkuna xasilaa marka indhihiina gacmihiina lugihiina waxaa laga xukumaa halkan marka anaku ahamiyadda waxaan siinaa garbaheena gacmaheena jirkeena lugaheena ahamiyad baan siinaa laakiin labadii ugu musanad ahamiyad ma siinaa ahayd qalbiga iyo iyo maanka okay sakiinadi waa kaa intiiba ugu dhacsaa okay ta ugu dambaysa maxay waqashiyatuhum arraxmatu wa xafathum almalaa'ikatu waxaa daboolayo ilaahay naxariis ada waa- waa- waa arrin cajiib oo tahay waa arrin jaamicadaha ma taala dee لأن جامعة القرآن كلهم مدرسين أوكي محا جامعة لها ولا كيني كري لها لماذا هدي لغو حري لها أقونتا قرآنك اللي وحا لسكو دري أقونتي وحا لسكو دري إيا قرآنك إيا ولا كلا قاضي ومحا دقتها علوم تماد ديان دقتها سنو ذاك يوم يقشين علوم تماد دقوه بل دقتها وبين لم حرتها علوم الدين وقلد وحاسي هذا خطأ لأن علوم تماد دقوه من الدين culumta diintuna waa min addiin limaada qofku muxuu dhigtaa felaguu dhigtaa matalan astronomiya felaguu bartaa felaga markuu baranaya muxuu baranaya wa ila samaai kayfa rufacad muxuu dhiganaya kale sheeg qur-aanka qorante afala yanduruun qofku wuxuu dhigtaa cilmiga be- beeraha iyo xayawaanka iyo waxaas oo dhan buu dhigtaa muxuu dhigtaa dee wa ila al- ila alibili kayfa khuliqad buu bartaa geeluu bartaa loodu bartaa adhiguu bartaa wuxuu bartaa wixii oo dhan qofku miya jooloogu bartaa buuruu bartaa wa min aljibaali jududun biitun xumrun mukhtalifun wuxuu baranaya shay buurihii buu baranayaa okay qofku maya wuxuu dhigtaa waa dhakhtar buu dhigtaa oo muxuu dhigtaa wa fii anfusikum afalaa tubsiriin buu dhigtaa jirkii buu baranaya maya qofku wuxuu dhigtaa taariikhduu dhigtaa oo muxuu dhigtaa siiruu fi lardi fanduruu kayfa badaa alkhalq ayuu dhigtaa faactabiruu ya uli absaar ayuu dhiganaya maya qofkani wuxuu dhigtaa maya ee culumta wuxuu dhigtaa dhaqaalaha ayuu bartaa oo wuxuu bartaa ekonomigii iyo dhaqaalihii buu bartaa muxuu baranaya marka walaa tuutu sufaa amwaalakum maalkiisa loo dhaqi lahaa buu baranaya qofku maya science politi- political science buu dhigtaa oo culumu siyaasi u dhigtaa maamulkuu dhigtaa marka muxuu dhiganayaa wuxuu dhiganayaa de yaa daawudu inaa jacalnaaka khaliifatan fi lardi faxkum bayna annaasi bilxaqi ayuu dhiganayaa qofku muxuu dhigtaa waxaasaa dhiganaysa oo dhan adduunka dhiganaysid haddii sal looga dhigi lahaa diinta markaa miski jaamicaddana malaa'igtu way iman lahayd jaamicaddana malaa'igtu way iman lahayd way hadhayn lahayd laakiin iminka waxaa idhi marka la dhigaya cilmigii waxaa lagu leeyahay waxaan waxaa abuuray naajarkaa keenay waxaani waa sudfa barazaar oo iska yimid un ayaanunba wax iska qarxeen waa iska imata un waxaa dadka laga dhaadhicinaya marka maadaama ilaahay iyo laisku diray cilmigii dee halkaa malaa'igtu ma joogta shaydaankaa jooga shaydaankaa jooga macalinkii oo wareersan baa kuu soo galayo imse qof baa ilahay inuu jiro rumaysan saa ku celinayo ah, laba gacan taagayso madaxiina ku laan buu ka leeyahay dirisku noqdaa wax soo baadha yuu ka leeyahay marka isagii baa yaa- yaa iswareeriyey marka wadanka inuu wareeriyo ugu talagalay okay marka waxaan uga jeedaa waqashiyathum raxmatu naxariis baa ina daboolaysa iga miskiinka intaan dhex fadhin waxaa laga yaabaa inaan wixii stress iyo balaayo dibadda nagu haysatoo dhan waan soo tufnay alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin yaa leenaho ilahay baa iskala noolahay subxana wa tacaala okay waxaasoo dhan waxaa kaaga dheer malaa'ig baa ina hareerajisa waxafathum almalaa'ika xadiiskii muxuu ahaa ina almalaa'ikata latadacu ajnixataha malaa'igtu waxay dhaadhicisaa baadadkeega iyay u dhaadhicisaa liaalibi اlcilmi ninka aqoonta diinta iyo cilmiga baranaya iyo kitaabka ilahi baranaya ridan bima yasnac iyadoo raalli ka ah waxa uu samaynayo malaa'igta ilaahay marka tadaarus اlqur'an intaasoo dhan baa ka imanaysa okay ugu dambaynta ikhwaani fi illah xadiiska waxaa kaga baxaynaa waman baطa'a bihi wadakarahum allahu fi man cindaha taasina waa waa intaa yar wadakarahum allahu fi man cindaha waxaan u malinaya qofka muslim argagax bay gelinaysaa waxay argagax kugu gelinaysaa ku sheegaya ilaahay baa ku xusaya iyuu kugu xusaya ilaahay kuwa garabkiisa jooga islaantii nebiga sal slam nebi maxamed oo la fadhiya ayuu jibriil u yimiday yaa rasuul allah ilaahay assalaamu yulqii calayka salaam ilaahay salaam waayo waa allah wuxuu kugu soo kor tuuray salaam wuu ku salaamaya allah baa ku salaamaya nabiga lagu yidhi nabigu uga jawaabay salaamta ilaahay wuxuu yihi wacalaa haadihi salaam ilaahay tanna waa soo salaamay miskiinadanka jeefta qabtinta allah salaam nabigu u sheegay wuxuu ku yidhi ilaahay baa ku soo salaamay gabadhii waxaa laga yidhi ilaahay baa ku soo salaamay hadalkay tiri u fiirsada waxay tiri awadakara allaahu ismii ilaahay ma wuxuu sheegay magacayga haa buu yidhi dee habeenka waysaxan karood oohin daraaddeed ilaahay baa magacaaga sheegay min bayni innaas dadkeena masaakiinta waa adiga arkay marka lagu dhahdo oday meel xakuma yaa ku hadal hayey oday uu jecel yahay oo ma- yaa ku hadal hayey ma aniga haa wallaahi wuu yaqaanaa farxadoo dilaaciba oo wuu yaqaanaa war waxaa lagu leeyahy allah dakarahum allahu fii man cinda malaa'igta ag joogta ee waaweyn xamalatul carshiga iyo kuwa loo maxfuudka maarka wax ku qorqoraya iyo iyuu ka leeyahay ilaahay waa uu xusaya magacaagu sheegayaa magacaaga hibil cali jaamac faarax fadxiya ilahay baa hadalqaa subxana taala soo ma ahayn idaa dakaranii cabdi fii nafsihi dakartuhu fii nafsii haddaad ilaahay aad u xusidun aqal iska fadhi subxaana allah subxaan allah ilaahayna isagoo baa ku xusi qofna ma sheegayo waidaa dakaranii fii malain dakartuhu fii malain khayri minhu qad dakaro ficdilan waxyaalada yaab kale waxaa ka mid ah markii ay soo degtay aayaddii qur-aanka ee laqad radya allaahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajarati facalima maa fii quluubihim aayadda qur-aanka sulxudeyka ku soo degtay bilaalka sayd qutub markuu macninaya wuxuu yihi raximahu llah wuxuu ahaa nin cajiib oo ilahi la nool wuxuu yihi waxaan aad ula yaabay buu yihi waa kun iyo afar boqol oo qof in yar bay dhaafsan yihiin waxay hoos fadhiyaan geed nebi maxamed bay beeca kula galeen inay la dhintaan sal slam qofna kama maqnay saxaabada nin quroo munaafaqa kacayo halkaa iska maray oo odhan baycada ma galayo ballanka ma galayo nebigu gacant buu sare qaado cusmaan binu cafaan u diray maka yuu yihi wahaadihi yadu cusmaan tanna waa gacantii cusmaan isagaa beecada u qaaday ugu garsoon yahay markuu dhameeyey ay ka soo laameen ay is- madiino ku socdaan ayuu ilaahay soo dejiyey laqad radya allaahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara limaada facalima maa sayid qutub wuxuu yihi raximahullah dilaal ku qorantaa laga akhriyo marka suuraddaa la macaanaysanay wuxuu yihi walaa adri kayfa istataaca haaulaa'i an yamshuu cala alardi wahum yaclamuun ana allaha radiya canhum la adri wi ma garanayo sidee ugu suurto gashay inay dhulka dul socdaan iyo ka og inuu ilaahay raalli ka yahay subxaana allahi alcadiim maaha ilaahay kumala janaa ku gelinaya raalli baan ka hay buu ku leeyahay walidaalika kun iyo afartaa boqol oo qof qofna lama cadaabayo xadiis kale ku soo aroray kulluhum yadkhuluuna aljannata jannada galaya marka laqad radya allaahu can muxuu leeyahay facalima maa fii inay laalaambeen buu ilahay gartay subxaanahu watacaala markaa sida qudub wuxuu yihi maba garan karaba sidee dhulka u dul socdeen ilaa madiinasa u soo gaadheen lagu ayu ardin xamalatum uu dhulkee xambaaray buu yihi wa ayu samaa'in aqalatum samadee hadhaysay buu yihi raggaas samada hadhaysanaysa mada ahayd dhulka sideyna dhulkuu ahaa buulen raximah اllahu raxmatan waasica okay waman baطa'a bihi camaluh lam yusric bihi nasabuh xadiiska inta ugu dambaysa waman baطa'a bihi camaluh ruuxa shaqadiisu ay dib u dhigto lam yusric bihi nasabuh nasabkiisu ma ma dadejinayo horumar ma gaadhsiinayo okay xadiiskan waa qeybtan waa qeyb cajiiba weyaan waa qeybta ay soomaalidu u baahan tahay wey Ah, iyo carabti iyo dadka muslim islaamka la haray ya dadka islaamka lagu haqabsadee la dhaadhacay dadkaba u baahan waman baطa'a bihi nasabu waman baطa'a bihi camalu shaqadaadii haddii dib ku dhigto yaa faatima bintu rasuulillaah wuu u yeedhayaa faatimay icmalii shaqayso fa inii laa ugniik canki min allaahi shay-an ilahay agtiisa xukuma qabanayo yaa cabaas cami cabdlmualib in cabdilmualibow shaqayso yaa yaa yaa yaa yaa markuu waxaa o dhan akhriye buu ihi waxaan la yaabayaa aakhirada inay dadku shaqo iila yimaadiin inakuna aad ila yimaadiin qolo oo tirahdeen naxnu aalu beyti rasuulillah tirahdeen dadkuna ay shaqo la yimaadiin waxaan inii qaban doona ma jirto yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam okay halkan markaa maxaa ku jira ikhwaani fillah saddex arrimood arrinta koowaad ee ku jirtay waxa weeyaan nasabku wuxuu daruuri u yahay in aynan isku dhex dirsamin ansaabtu nasabku muxuu daruuri u yahay inaan la isku dhex khaldamin oo la kala miirmo oo la kala garto war hebel yaa dhalay hebel baa dhalay hebel yaa dhalay hebel baa dhalay hebel baa dhalay oo la lumin dadku ayna lumin sidan dee ka dhacday reer galbeedka waa la luma ileen taabuu ilaahay ilaalinayaa okay taasi waa muhiim laakiin muhiim uma aha nasabku jannada Ah, reerka soomaalidu soomaalidu ay maaragtay hooseysiiyaan een hooseynu ilaahay sarraysiyo binaadam ka dhigay nin ah imaam baa tuujinaya meelo mid baa kusoo daba xidhay u ogaaday inuu reerkaa yahay war wax maxaana tuujinaya buuri wuxuu ka yidhi markuu odaygii waa loo sheegay waxa yidhi saabu ku leeyihin wuxuu yidhi waa ninka jannada laga cishaa qoladaas adduunka maaha baasho jannada beri marka la tago ninka ilaahay albaabka ka xidho ee mageli sida la idhaahdo yaa qolo xuna ee qof qolo xuni ma jirto yidhi odaygii waxba ma jiraan waxaad sheegaysiin waxba kama jiraan marka jannada ilaahay subxaanahu watacaala maalinta la hor joogsado abtirsiin ma jirto ilaahay wuxuu oran doonaa inninkuna abtirsiin baa samayseen aniguna abtirsiin baa sameeyey inninku fulaan fulaan fulaan baa tirahdeen anna abtirsiinta waxaan idhi iyaa taqya ayna almuttaquun marka ayna almuttaquun baa jannada u geli doonaa man baطa'a bihi camalu lam yusric bihi arrinta saddexaad ee muhiimku xadiiska inoogu jira waa maxay nolosha dhan horumarkeega iyo dhaqankeega iyo habeenteeduna waxay u baahan tahay arrintaas qofka in lagu soo horreysiiyo kafaa oo lagu soo horreysiin qoloma a qofka hebel competence ma u qalataa shaqadan ha soco uma qalantid dib u dhaca lagu soo horreysiiyo walidaalika buu yimiday nin xajaaj bin yuusuf iyo nin kaloo amiira ayaa magaaladii basre soo galay dadkiiba sheekh buu la kulmay wuxuu ihi magaaladan yaa ugu sheeksan yaa ugu cilmi badan dhanka luqadda hebel bini hebel bini hebel carab maaha hagga shareecaddana hebel bini hebel carab maaha halka kalena hebel bini hebel carab maaha xajaaj uu cadhooda wuxuu ihi oo awey carabti weli weli ma xoroobin ma ogtahay marka okay amiir almu'miniinkii haaruun rashiid ayaa u tagay oo nin addoon ahaan jiray oo mawaaliya oo xoroobay oo islaamkiya ciyaalkiisiibuu u geeyo qur-aanka bar buu ka yidhi wuxuu ka yidhi sidaan qur-aanka u baro miskiidka ha yimaadiin sida dadka kale adeer anug si gaara casharka amiirada ma hayo casharkii muslimiintaan hayaa ha yimaadiin haye buu ay marayaan ciyaalkii markay soo rawaxeen buu ka yidhi aabbow cilmiga barta waayo ninka arkibu ninka addoonka ahaan jiray sidaan dulli ugu hor- ugu hoosahayn warka hortagna isaga maxaan noqonay anaku macal amiirnimadii haaruun rashiid adduunka o dhan waxaa kunaa laakiin maxaan noqonay amaamahu dulli baan noqonay cilmigiisaan u baahan nahay markaa wax barta buu ka yidhi ilaahay markaa idinka wuxuu nii kulmin de jamaca allahu lakum bayna alcilmi bayna addiini waddunya ayaa ayaa nii kulmi doonta marka man baطa'a bihi okay intaasaan kaga baxayna insha allah kolley salaada inoo gaadhay xadiiska waan dul marayna xadiiskeenii toddobiyo soddobaad maalinta kale aan macniin doona insha allahu tacaala عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ض- إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف أوكي عن ابن عباس ابن عباس waxaa laga wariyey رضي الله عنهما labada ilaahay raali ha ka noqdo cabdilaahi iyo abiiba can rasuulilaahi rasuulka ilaahay waxay ka wariyey sal slama rasuulkuna fiimaa wixii uu yarwiihi ka wariyey can rabbihi rabbigii tabaaraka wa tacaala ilaaha barakada badan leh sarayntana u saaxiibka ah qaala wuxuu yidhi ilaahay baa dhahaya ina allaha ebe kataba uu qoray alxasanaati wanaagyada wasayi'aati iyo xumaanadaba jamcu xasana iyo jamcu sayi'a weeye uma kadibna bayana waa cadeeyey daalika arintaa ilaahay markuu qoray intuu cirya dhul abuurinba ayuu haddana cadeeyey faman ruuxii hama ku hamiya bixasanatin wanaag ku hamiya falam yacmalhaa aanan haddana qaban oo shaqo qaban wanaag buu ku hamiyey mana qaban katabahaa waa loo qori allaahu eebbaa u qori cindahu agtiisa xasanatan wanaag kaamilatan buuxa xasana kaamila loo qori yowma alqiyaamaha uu ku hamiye mana qabana salaatuduxaan tukan buu yihi ma tukan salaatuduxadii waa loo qoray inuu salaatuduxa tukaday ayaa loo qoraya wa in hama hadduu ku hamiyo bihaa wanaagga fa camilahaa uu qabtana intuu ku hamiyo uu qabtana katabahaa rabbi waa u qori iyada allaahu eebe cindahu agtiisa cashra xasanaatin toba xasano u qo- uga- uga uga qorin ilaa wuxuu ka dhigi sabcamiatin dicfan toddoba boqol oo labalaab ah ilaa way sii dhaafiyo adcaafin labalaabyo kasiiratin fara badan bay noqoni wa in hadduu hama ku hamiyo bisayi'atin inuu xumaan galo oo caawa xumaan sameeyo falam yacmalhaa laakiin uu qaban waayo xumaantii katabahaa wuxuu qori ilaahay katabahaa waxaa loogu qori hamigii u hamiyey allaahu eebe cindahu agtiisa xasanatan xasana kaamilatan buuxa subxaana allah alcadiim waxaad ku hamide caawa inaad dembi samaysid oo dembigii aad samays tiri baad haddana qaban weydo waxbaa kaa joojiyey waxunbaa kaa joojiyey marka qaban weyd maxaa lagu qorayaa dembi laguma qorayo waa xasana waa- waa- waa- waa waa miisaanka ilahay de miisaan ba- bashara maaha markaasi waa taa weeye wa in hadduu hama bihaa ku hamiyo fa camilahaa uu shaqeeyu qabto dembigiibuu ku hamiyey uuna shameeyena katabahaa wuxuu qori hamadii uu sameeyey ee shaqadii uu qabtayba allaahu eeba muxuu qorayaa sayi'atan waaxidatan dembi quraate ayaa loo qoraya xadiiska waxaa inoo wariya bukhaari iyo muslim qariib waxaa ah xadiiska waan kusoo noqon doonaa maalinta socota waxaa qariib ah dadku haddana iyagoo saas markas xadiiska soomaalisan waxaa ku jira cadiibka haddana dadka inta badan cadaabtay galayaan haddana dadka intooda badan maxay galayaan cadaabtay galayaan ilahi naga badbaadiyo qariib soo maaha adoo lagaa yidhi dembi haddaad geshid oo dembigii aad samaysid maxaa lagu qorayaa haddaad dembi ka fikirtid oo samayn weydidna khayr baa lagu qoraya haddaad samays haddaad wanaag ka fikirtid oo samayn weydid wanaag baa lagu qoraya haddaad samaysidna toban toddoba boqol ilaa iyo waxaan acad lahayn waan arki doonaa waa cajiibeen iyaan haddana miisaankii adduunku iyadoo saa ilahay u dejiyey keebaa aakhiro badnaanaya Ah, waxaa la oranaya nebi aadan nebi aadanow dadkii kaa tarmay kunkii qofba ka soo saar sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal waxaad u qaadaa naarta kunkii qof ba jannada ka galaysa inaa lilahi wa inaa ilaihi raajicuun subxaana allah alcadiim. iyo waxa meesha yaallada isma leh iyo kheerka meesha yaalla isma leh okay xadiiska waxaan siinaynaa un canaawiintiisii marka dambe maalinta kalaan galana insha allah ciwaanka koowaad ee xadiiska aan siin waxweeyaan fadlullaahi wasicatu raxmatihi fadliga ilaahay iyo sicatu raxmatihi raxmadiisu ballaarhka ay ay leedahay waa ciwaankaasi fadlullaahi wa sicatu raxmatihi okay ciwaanka labaad in xadiiska aan siin karna waxa weeye cilmuhu yasbiqu cilmiga ilaahay wuxuu ka horeeyaa dadka waxa ay qaban doonaan cilmiga ilaahay ila in allaha kataba alxasanaati wasayi'aat waxa wanaag adduun ka dhacayoo dhan maanta waxaan daawanay mushkilat mashaakil xalab waxa ka dhacay soma arag ya fasaadka intaa laga ilaahay subxana watacaala ya saa waa u argoyn doona muslimiinta saa loo gale dadka inta intuu ilaahay abuurin buu sii qoray in waxaasi dhacaya nah. inuu putin iyo khumeniga khameni baa dhata khame- khani maxaa kuma hadhaa khameyni khameini iyo iyo bashaar al asad iyo iyo mujrimiintaas inay dadkaasi ay agtan barin doonaan ilaahay uu sii ogaa subxana watacaala laakiin waxaan la yaabaa ilaahay waxaa- ilaahay ilaahay waxaan la yaabaa yani caf- cafwigiisa yani cafwigiisa masaajid dadkii maaragtay masjid alamawi masjidkii la dhisay kun iyo afar boqol oo sano oo ay ka soo baxeen imaam ibnu xajar ma maqashay ibnu xajar fatxilbaariga ninkii qoray imaam adahabi masjidku ka soo baxay ibnu taymiya masjidku ka soo baxay ibnu qayim ibnu kasiir waxaad maqasheen ee awliye ah ee aclaam ah kharajuu min hada masjid masjid xalab nuuradiin zaki cimaadudiin zanki salaxadiin alayubi ya raggii rag ahaa meeshay ka soo baxeen ee qur-aanka sidaa loogu akrinayay baa intay sakhraamiin soo galeen bay misiig ku dhex tumanayaan ilaahayna min cadiyaa'ihi wuu ka egaya subxaana wa tacaala ma- maa aksara cafwaka ya allah wama aksara xilmak dulqaadkiisa ayaa ayaa lagu qooqaya waa dulqaadkiisa waxa lagu qooqaye lagu cabaadaye laakiin ilahay wuxuu ina badsha rabbika inahu huwa yubdiu wayuciid iyaku iminka yubdiu bay socdeen wayuciid bay la garanayn inay taarikhdu halka dambe ka soo noqon doonto insha allahu tacaala wa inahum yarawnahu ونراه قريبا ان شاء الله تعالى وجزاكم الله خير وصلى الله على سيدنا محمد